shir jaraa-id oo ay guddoomiyaha ururka midowda yurub la qabatay madaxweynaha ukrain ayay ku sheegtay inay iminka u muuqdaan karukac ku imanaya ganacsiga dhex maraya midowda yurub iyo dalal saddexaad ma ay magacaabin wadamadaasi laakiin sarkaal sare oo ka tirsan midowda yurub ayaa sheegay in ganacsigaasi in muddo ah dhex marayay wadamada shiinaha iyo iiraan haddii aanu aragna ayay tiri badeecad ka tegaysa yurub oo ku socoto wadan kale kadibna gaadhaysa ruushka waa inaanu ka dalabnaa in dalalkaas yurub ay canaqabatayn saaraan badeecadaasi toddobiyo labaatanka dal ee xubnaha ka ah midooda yurub waa inay ansixiyaan cunaqabataynta waddan la saarayo fonderleyen iyo kooxdeedu waxa ay mas-uul ka yihiin inay soo jeediyaan nooca cunaqabataynta dal ama shirkad la saarayo iyo sidoo kale shakhsiyaad iyada oo kadibna wadamada xubnaha ka ah midoogu ka xaajoodo nidaamkani waxa uu noqon doonaa maciinka ugu dambeeya waxaana loo isticmaali doonaa si taxadir leh iyada oo la raacayo falanqaynta khatarta ah ee aada u adag iyo kadib marka ay ansixiyaan dalalka xubnaha ka ah midooda yurub laakiin waa inaanu shaki ku jirin in aanu ka shaqayno ka hortaga cunaqabatayntaasi in la hakiyo ama ay dhinac marto ayay tiri badeecadda u kala gooshi jirtay yurub iyo ruushka dagaalka ukrain ka hor ayaa gaari jirtay balaayiin dollar sida uu sharaxayo cabdiraxmaan sheekh cusmaan oo ah dhaqaalayahan degan magaalada london isku xidhnaanta dhinaca dhaqaalaha ee ka dhexaysa wadanka ruushka iyo wadamada yurub ka hor dagaalkan ruushka iyo ukrain waxay ahayd mid aada u xoog weyn wadamada yurub waxay u dhoofin jireen ku dhowaad toban bilyan oo yuuro sanadkiiba ruushka halka wadanka ruushkana uu yurub usoo dhoofin jiray wax ka badan labaatan bilyan oo yuuro iyaday u badneyd gaaska iyo waxyaabaha lamidka ah halka wadamada yurubna ay u dhoofin jireen badeecado kala duwan haddaba dagaalku markuu dhacay waxa aan shaki ku jirin in labada dhinacba uu aada u saameeyey inkastoo sidii la filayo wadanka ruushka inay u wiiqmi doono dhaqaalahoodu aanay noqon iyadoo maalmahanba wadamada yurub ay hadal hayeen inay soo saaraan in lagu sii adkeeyo cunaqabateynta wadanka ruushka iyadoo weliba aadna loogu daray liistiga wadamada kale ee la tacaamula wadanka ruushka gaar ahaan turkiga china iyo wadamada lamidka ah markaa laga dhaqaalahaas intaa ka badan aada ayuu hoos ugu soo dhacay dagaalka kadib labaatankii bilyan ee yure ee ruushka usoo dhufan jiray wadamada yurub waxaay ka yartay hadda toban bilyan oo euro oo lamid ah boqolkiiba konton in isku socodka badeecaduhu uu hoos u dhacay haddaba maadaama oo dalal xubno ka ah midowda yurub ay badeecadooda u marinayaan wadamo kale ma u muuqataa inay ku adag tahay in yurub ka maaranto ganacsiga ruushka su-aashaasi ayaan weydiiyey maxamed xasan dable oo ah falanqeeyo degan magaalada leester ee dalka britain cabdixaafid ruushka iyo midowda yurub ma kala maarmaan marka la eego badeecooyinka xagga dhaqaale ee ay isweydaarsadaan ama isweydaarsan jireen intii cunaqabateynta ka horreysay intii ka dambeysay cunaqabateynta yurub ay kusoo rogtay ruushkana waxaa caddaatay in baahidii shidaaleed ee yurub markii hore dabooli jirta ruushka aan weli laga maarmin oo ay taa dhalisay in maciishada ay cirka isku shareerto waxaa kaloo hadda caddaatay sida ay ku dhawaaqday haweeneyda yurub madaxa ka ah ursula vandalayen in xubno ka mid a midowda yurub ay sii mariyeen badeecooyin ruush badeecooyin ay sii mariyeen shiinaha iyo iiraan badeecooyinkaasoo ka mamnuucan oo cunaqabateyn ka saaran moscow moscowna la gaarsiiyey badeecooyinka haddaba waxay la timid qorsho cusub oo ay leedahay arrinkaas way kaga hortegaysaa aaladda ugu dambeysa ee ay adeegsan doontana ay tiri waxaa weeye in shirkadaha ganacsigaasi ka shaqaynayo ee ruushka gaarsiinayo badeecada ka mamnuucan ciday doontaba ha noqotee in cunaqabateyn lagu soo rogi doono badeecooyinkaasi haddaba waxay dooneysaa dadaal ah in ay ku shiriso midowda yurub si arinkaasi ay go-aan uga wada qaataan wayna adkaan doontaa sababtoo ameelmarinteeda waxaa loo baahan yahay toddobada dowladoodba toddoba iyo labaatanka dowladoodba in ay ogolaadaan oo wada ogol lagu gaaro heshiis taana sida ay ku xasisho way adag tahay isku soo wada duubo waxaan laga maarmi doonin in xal nabadeed loo helo dagaalka ka socda ukraine ururka midowda yurub ilaa toban nooc cunaqabatayn ah ayuu saaray ruushka tan iyo wixii ka dambeeyey weerarkii ukraine bishii febraayo ee sanadkii hore cunaqabatayntan ayaa saamaysay bangiyada shirkadaha iyo suuqyada oo ay ku jiraan shirkadaha tamarta oo xasaasi ah dhinaca kale ilaa kun shakhsi oo ruush ah ayaa la xayiray dhaqaalahoodii iyo socdaalkaba hogaamiyaha midooda yurub ayaa sheegtay inay weli jiraan daldaloolo loo baahan yahay in la awdo si aan waxyaabaha uu putin ugu baahan yahay dagaalka u gaadhin waana markii ugu horeysay ee la beegsan doono waddan saddexaad marka laga reeba iiraan oo cunaqabatayn lagu saaray diyaaradaha daroonka ee aan duuliyaha lahayn oo lagu eedeeyey inay ku taageertay ruushka cunaqabataynadii hore bilo gudaheeda ayuu midooda yurub isku raacay laakiin tallaabooyinkan kale ee ay doonayaan inay iminka qaadaan ayaa adkaaday maadaama oo ay saameyn ku yeelanayaan danta dhaqaalaha iyo siyaasadda wadamo ka tirsan midooda yurub inkasta oo lagu beegsanayo ruushka cabdi xaafid cawir ismaaciil v o a london